ganacsoodani meel aada u wanaagsan ayay inoo marayaan waxaana marka wax yar inaan ka idhaahdo federalismka soomaaliya meesha uu marayo iyo waxa hadda ka socda gobollada dhexe puntland nin jecel iyo nin necebba waa furihii nabadda soomaaliya puntland waa kaabadii waa bridgekii midnimada soomaaliya waa fahmaysaan beelad soomaaliya waxaa soo hayaa puntland wey buntland hadday ka baxdana soomaali la helayaa ma jirto sooma ogida dhammaantiin amaasandi puntland waa hooyadii iyo aabbihii federaalka soomaaliya saas daraaddeed cidna ka aqbali mayso in wanaaggii ay ka shaqaynaysay muddada dheer in xubaan loogu bedelo cidna ka qaadan mayso shirka cadaada ka socda uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal ah loogu dhiso maska wadanaa okay waa uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal lagu dhiso ee waa shirqool xamar laga soo maleegay oo lagu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabada oo jira waxaan idiin sheegayaa inay puntland ka horreysay dhismaha dowlad federaalka soomaaliyeed federaalka iyo puntlandkeebaa horreeyey puntlandba waxay u baahan tahay in federaal aqoonsado jawaarila waxaan ka maqlaya isagoo le maamullada aanaan aqoonsan soo ka hadlayaan maqlaya marka jawaari cid maanta uga baahan in la aqoonsay uga baahan in la aqoonsan marka shirka cadaado mas-uuliyad darradiisa waxaa dusha u ridan doona dowladda federaalka ayaa u ridan doonta ayada ayaa wadda wasiiradeedii baa jooga ra-isul wasaarayaasheedii baa yimid madaxweyneyaasheedii baa yimid marka way caddahay marka cidda qaadaysa mas-uuliyaddeeda iyo wixii meeshaa ka soo baxa waad maqlayseen oo waxaa ka soo yeeraysay baryahan dambe waxay lahaayeen xuduuddayadu waa lugaal sida sida ay ku qorteen dastuurku sheegooda sida ay ku qorteen sidaad sheegayeen aad la tahay sooma sayid maxamed cabdillah xasan baa waxaa laga sheegay ninka yidhi waxbaan gani anoo gol gol iyo cayn jooga ee yidhi baddii garacad baan gudub u weydaaran dadka lagu cadaabiyo wuxuu ugu meeshay waad og yihiin waa og yihiin inaysan xuduudooda aysan noqon karin lugaado waxaa hubaana in marku runtu runta ay tagto xuduuddu lugaa noqon mayso xuduuddu waxay noqonaysaa godin laba iyo burceen waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka haddii ay ka guwaantoobi weydo dhaganta iyo shidada ay soomaali kula dhex jirto oo maalin walba gobol nabad ah ay dhib la doonayso in puntland dastuurkeedu qodobkeeda afraad uu u ogol yahay inay masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashato kama suurtoobayso in puntland keligeed soomaalinimo doondoonto maxaa anaga mas-uuliyaddeeda ma saaray wax mas-uuliyad ah oo gaar ah oo puntland ka saaran ma jirto soomaalinimo aan xamar iyo cadaaduminda laga rabiyo soomaalinimo haddii ay nacfi lahayd iyo dhaqaale xamar baa qaadatay marka ninkii dheebteeda haystay hadduu dhimashadeeda ka shaqeeyo isaga ayaa ku dharagla uguna baahi badan soomaalinimada waxaanse idiin sheegaya waxaanse idiin sheegaya in haddii inta xun ee yar ee ku ciyaaraysa magaca soomaalinimada aan la xakamayn inay kalifi karto in la kala tago oo soomaaliya kala dowla halkaas waxaa ii laaban marka inta wanaagga jecel baa la rabaa inay u midowdo inay meel u soo wada jeesato inay meel uga soo wada jeesato inta yar ee ku sifowday karkarinta xumaanta iyo isku dirka ummadda soomaaliyeed ayaa la rabaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa in sanadka sanadkiisa kale aanu ku ciidno dareen ka duwan kan maanta soomaaliya ka jira